haatan u kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan usoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka toddobaadkan sida aad nooga barateenba dhegeystayaal waxaanu idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo darsateen iyo heesihii annaguna aan idiin raacin jirnay dhambaalka ugu horreysa ibraahim toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo salaado maxamed maxamed iyo abe maxamed diriye hooyo qaali maxamed hooyo shiryo maxamed maxamuud iyo deeqo axmed xuseen iyo gaaran yuusuf faarax iyo nasteexo maxamed diriye iyo farxiye maxamed diriye iyo cabdirashiid maxamed diriye iyo fu-aad maxamed diriye rayaan cali maxamed akram cali maxamed iyo ayman cali maxamed marwaan cali maxamed mascuud axmed maxamed iyo muscab axmed maxamed dhammaan dadkani waxa ay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan doctor maxamed cabdi diriye iyo marwadiisa zamsam cabdinuur oo wiil gu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado wixii duca ah waa xaggiina baa layidhi wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada dal iyo dadii diinna wax wanaagsan u taraa aamiin dhambaalka ugu horreeya wuxuu nooga yimid nimco xasan daahir xaawo xasan daahir iyo ruweyde xasan daahir iyo raxma ruun xasan daahir cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim iyo cabdiraxmaan maxamed iyo khaalid xasan baruke iyo ibraahim shaahiyow cabdicasiis maxmuud cabaas iyo waxay yidhahdeen yaasiin ibraahim salma maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax barre suleymaan sheekh xasan injineerka iyo hooyo faadumo salaad iyo aaba xasan daahir dhammaanna waxay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan nuurto daahir ibraahim iyo suleymaan xasan baruke oo gobolay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey sahaam waxay leeyihin allah ka dhiga tii soo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaa leenahay heesta ugu horreysa ee toddobaadkanna ee dhegeystayaashaan u hayno waa heestaan ku dhageedu yahay sida laba walaalo ah waa codkii fanaanka cabdulqaadir xasan nageye
sida layla iyo qays inaan noqonno laanqudha sida laba walaala inaan noqonno laandirin sida layla iyo qays inaan noqonno laanqudha ana lahasha awga mallado hurdadaba ana lahasha awga mallado hurdadaba yaxdasa habenima lilow la iigu heesa daad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay hadaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali maydha iyo roob inaan noqonno waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqonno waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa haddaadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubkuway igu kalihi sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yaxdasa habenima ilowla iigu heesaa daadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay daadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubkuway igu kalihi
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo farduuso faarax bire iyo aabe burhaan iyo ayeyo aamine xasan xuuki iyo ayeyo xaliimo xasan xuuki iyo adeer cabdule aadan seed iyo adeer faarax bire aadan iyo aabe aydiin xasan xuuki adeer xuseen xasan xuuki iyo adeer jaamac xasan xuuki iyo luul maxamuud aadan iraad aydiin xasan iyo dhalato col ugaale iyo bakeyle faarax bire iyo shoodhe faarax bire iyo xaawo faarax bire cawil cabdulle aadan iyo felis cabdulle aadan iyo bitiqo cabdulle aadan ha ka tegana bay yidhahdeen hanad cabdulle aadan waxaanay dhammaantood taaniyad u dirayaan cabdiqani maxamuud xuuki iyo faadumo burhaan suryaan oo meerkooda uu ka dhacay degmada bookh ee gobolka doolo waxaana ay leeyihiin meelkiina haydin horseed guur qarqaba oo aad kala kulantaan bashbashii baraaqo aamin ayaan leenahay dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray oo si qurux badan loo soo qoray deeqo axmed xasan iyo xamdi axmed xasan iyo nafise axmed xasan iyo faysal axmed xasan ilyaas macalin maxamed iyo saleybaan macalin maxamed iyo deeq ah cabdulqaadir axmed iyo maxamed abuukar maadah maxamed cabdixakiim bunka cabdisalaan cali mataan daacad iyo eedo cibaado mataan maalin iyo leyla cali baafe iyo xasan cali baafe iyo aadan sheekh daahir iyo cabdishakuur cali axmed iyo axmed nuuradiin axmed dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duuban ay tahaniyad u dirayaan doctor hani axmed xasan iyo cabdirasaaq cali daahir oo sideed iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay sideedaad ee sanadkan laba kun laba iyo labaatan meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay samar hotel oo ku yaala magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskii loo aayo ayaanu u rajaynaynaa annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad een dhegeystayaasheena u soo qabanayno waa jirjiroole waxaa qaadaysaa qamar cabdulaahi xarow
jidhiid baan kugu hayaa jacaylkuna kama tegin jidhiid baan kugu hayaa jacaylkuna kama tegin naftaaduna alay jamatay haddana meel bay jirtaa naftaaduna alay jamatay haddana meel bay jirtaa siduu jirjiruul yahay qalbigan ee janjeedha dibadda kuguma nafgaran siduu jirjiruul yahay qalbigan ee janjeedha jibada kuguma nafgaran balgeesuun ugu jaheeyo jidiyo ceel midunusaa balgeesuun ugu jaheeyo jidiyo ceel midunusaa cajabin baad mari tidha haddana waa iga jartaa cajabin baad mari tidha haddana waa iga jartaa jalkaagiyo xisahaga jiriyo jilaalka daran jalkaagiyo xisahaga jiriyo jilaalka daran siduu jirjiruul yahay qalbigan ee janjeedha bada kuguma nafgaran siduu jirjiruul yahay qalbigan ee aniga kugu magaanad baran balgeesuun ugu jaheeyo jidiyo ceel midunusaa balgeesuun ugu jaheeyo jidiyo ceel midunusaa
dhambaalkan waxauu naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji iyobarow iyo aabe axmed faarax iyo caruurtooda iyo maamo nuurto xaaji iyobarow iyo saygeeda iyo doctor caashe cali islaweyn hooyo luul cali islaweyn iyo siciido cali fallaax iyo maryam cali fallaax waxay kala joogaan muqdisho london u k virginia ee dalkan maraykanka iyo edmonton ee dalka canada waxaana ay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan ayaan abuukar xasan iyo cumar axmed faarax oo loo yaqaan cumar gurey oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin meherkaasa idin horseeda guur kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo tahaniyadda dhalasho ah nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir raxmo ruun xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim iyo cabdiraxmaan maxamed cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo fo iyo hooyo faadimo salaad iyo ugu dambeyntii aabo xasan daahir baa la yidhi dhammaan asxaabtani waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga baa la yidhi nuurto daahir ibraahim iyo shaygeeda sulaymaan xasan baruuke oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo jannaay gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi sihaam sulaymaan xasan ducada waa xaggeena baa layidhi sihaam waxaan leenahay soo weyno waa noqotii soo korta ee kaalin wanaagsan qaada aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee toddobaadkan aanu idiin haynana waa heesta halku dhageedu yahay xabaaryaha iyo codkii cumar nuur cabdulle shatimaaha gudkeega ibudhaa feeraxdiyo ina hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal shatimaha gudkeega ibudhaa feeraxdiyo ina hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal markaana fiirsado banax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada markaanu fiirsado banax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira aqoontii nasiibley dhammaakagalaba igil waad la saagaw dimada jallayaada markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daayinkuumaynine markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daayinkuumaynine daruur yahay adookaali nabiy dabadii ضرور يا هي أذوكالك نبي يوسف دبالي لما كان دوني داي أسيب غيبك درو لما كان دوني داي أسيب غيبك درو yahay adoo kaale nabi yuusuf dabaadii daruur yahay adoo kaale nabi yuusuf dabaadii lama keenin dunidee nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkii diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira dadkii kitaabkii diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira dowliilka dharkee daray baxay la moodiyo dhiginaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka dowliilka dharkee daray baxay la moodiyo dhiginaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqashada kalgacalkale daday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay damqashada kalgacalkale daday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay inta timaha dabatiyo dumar gebi ahantii inta timaha dabatiyo dumar gebi ahantii dhalloo dayaabayna yahay
dhambaalkan waxuu noogu yimid eh, nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir iyo raxmad ruun xasan daahir cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim yaasiin ibraahim salmo maxamed abuukar iyo hooyo faadumo salaad iyo aaba xasan daahir waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan nuurto daahir ibraahim iyo suleymaan xasan baruuke oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey shaam waxayna leeyihiin allah ka dhigo tiisoo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim oo dhinacaaga heesta afraad ee ugu dambayso ah barnaamijkeenna waa foos waxaa qaadaya fanaanka cabdinuur daljir heestaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xaashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
boos loo iimeeyo farxad iyo farxad iyo asluubta farxad lagu lagu gardaashi farxad lagu lagu gardaashi filsankiyo quruxda fooslo fooslo imeeyo farxad iyo farxad iyo asluubta farxad lagu lagu gardaashi farxad lagu lagu gardaashi fadulka ma xarooto fudayd dumar uma dhalan fadulka ma xarooto fudayd dumar umay dhalan fadulka ma xarooto fudayd dumar uma dhalan fadulkama xarooto fudaydu umay dhalan dhayri marfirsha ku fogaada eegmada dhayri marfirsha ku fogaada eegmada dhayri marfirsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada